duur magaalada maadaama nahay hadday dananayaan waxaa laga yaabaa inaan boosas ka siino magaalada muqdisho say u soo degaan waxay dhigeen dhagaxii safaaradii dhulkii la siiyoy safaaraday rabeen inay ka dhigaan xajarkii ugu horeeyey maantaa la dhigay waxaan rajaynaynaa beryahan safaarada waa isku kacsanaynoo dhulkii la siiyey ilaa hadda maysan dhisan intooda badan warradan wasaaradda arrimaha dibadda u gudbiyey afartan iyo shan maalmood ayaa loo qabtay hadday ku dhisa waayaan haddii lagala laabtaysan halayaan waa la isku cerbaynayaa dhulka dad badanaa isku cerbaynaayo marka ummad kaloo hore dhagax kaliya horena ka dhisaysaa imaan marka anigu maadaama abnoo misir ka mid ah waa laga yaabaa inaan maalmo usii celiyo laakiin ma socon doonto arrinkaas